waxaanunaa sii wadaynaa yibirka ama caadaqaataha bal axmed nuur waxa uu nooga haayo dadkaas iyo dhaqankooda iyo say hab u dhaqmaan iyo taariikhdooda iyo wix isuugaan iyo gabay iyo oraahyo laga hayo balad axmed nuurow soo daa
horta waad mahadsan tahay caliyow inkastoo aan ka maqnaa doodii horeeto oo lagaga dooday yibirka laakiin nasiib wanaag maanta ayaa lai soo ceshay waadna ku mahadsantihiin inaad ii soo celisaan yibirka anigu horta wax badan baan isku dayey inaan baaro ereygaa yibirka ah iyo yibirka wuxuu yahay iyo caadaadkiisa laakiin way ii suuro geli weydey oo baaritaankii weli kama aanan dhergin waana daba taagnahay oo weli waan doonayaa wixii wax ka sheegana waan jeclahay oo aada iyo aad baan u raadiyaa oo u baaraa hase yeeshee way ii suuro geli weydey oo dadka caadaadkaas leh ama la yidhaahdo waa yibraha oo samaanyaha iyo qaata dhaqankooda lama fahmi karo waayo dhaqanku waa dhaqan ay ku shaqaystaaneen oo ay xirfad ahaan ugu dhaqmaan sidaa awgeed bay qarsadaaneen wax badan bay qariyaan marka wax badan oo xaqiiqadii runtooda ah lama ogaan karo iyaguna ma doonayaan inay sheegaan waayo waa sir u qarsoon oo hab u qarsoon weeye gabayadooda lama ogaan karo oo kuu sheegi maayaan caadaadkooda iyo dhaqankooda kuu sheegi maayaan hase yeeshee waxyaabo aan boobogsaday iyo xoogaayo aan ka aan aan muxtukaalaystay haddii aan ka hadlo ereygaan yibirkaahi waxaa loo malaynayaa inuu ka yimi ereygaan uu ka yimi cibraay yibraay inuu ka yimi ayaa loo malaynayaa waayo dhawaaqiisa ayaa xoogaa yalisgadiyey wuxuu ahaa cibraay cibraay ayuu ahaa oo wuxua yuhuud ayuu ahaa diinta cibraayga ama afka cibraayga la yidhaahdo ayuu ka yimi dhulkeenna intaan diimaha diintii ugu horreysay oo cibraay ayaa soo gashay yuhuudda ayaa soo gashay waayo ninkii la ohan jiray jerusalem dagaalkii ugu dambeeyey waxaa la yidhi taajuura ayuu ku jabay marka ciidamadiisii meeshaasay ku baaba'een ciidamadiisii firxadkoodii waxay kala galeen dhulka soomaaliya waxay soo galeen taajuura ama meeshaan jabuuti hadda la yidhaahdo ama berbere iyo agagaakaas ayuu ku jabay ciidamadiina ma noqon ee dhulka ay soomaaliyeed bay soo galeen marka diintaas waa soo gaartay dhulka soomaaliyeed soo gaaridda ay soo gaartay ayaa waxaa nimankii watay diintaas ayaa waxay sheegan jireen cibraay markaasaa dadkii koosheedka ahaa dhawaaqii waxay u bedeleen yibray yibray oo marka caynkiibay ya u akhriyeen cibray yibray eregu taas ayuu horta ku yimi ayay culimmada qaarkood leedahay taas waxaa inoo caddaynaya markii uu soo gelayay diinta islaamku aad bay ugu xoog weyneyd diinta cibraayigu ugu xoog weyneyd cibraayigu marka wuxuu ahaa dawlad bay ka dhiseen baa la yidhi waxaa jira ninkii la ohan jiray bucuur baacur ama bucuur bacaayir iyo ayaa haystayba gobollada waqooyi oo dhan isaga ayaa xakumay waxaa jira ninkan muruf maaruf markaynu u fiirsanno isaguna waxaa caadaadkiisu wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa yibray yibir buu noqonayaa oo diintiisa iyo dhaqankiisu dhaqan wuxuu noqonayaa iyaga ayuu ka mid ahaa baa la yidhi waxaa ka mid ah ninkan la sheegayo oo muruf maaruf ama muruq taaruf ama muruq taaruf raggaas oo dhan waxaas ayay noqonayaan ayaa la leeyahay marka markaynu diintan aan ka hadlayno dhaqankan la yidhahdo dhaqanka yibraayiga horta waa dhaqan diini ah oo diin ka yimi ayuu ahaa isku diidana male inuu diini ahaa waayo dhaqankooda iyo markii dhaqanka aada akhrido diinta yuhuudda iyo dhaqankooda marka isku akhrido ama dhaqankooda aada baar soo dhigto waa nafsi nafsi isku mid weeye sheekooyinkooda waa sheekooyinkii waxyaaba ay ku dhaqmayaan waa dhaqankii waxyaabahooda waxay u badan yihiin sixir diinta yuhuuddana waxaa lagu yaqaanaa sixir ayaa lagu yaqaan marka sheekooyinkooda waa sheekooyinkii waxa waaye ninkuu shaqada u qabtaa waxaa waaye horta ninka yibirka ahi waagi hore intaan diinta islaamka soo geli jirin ayuu gabdhaha meherin jiray isagu wiilkii dhashana wuxuu u bixin jiray waqlal waa u waqlali jiray oo magac buu u bixin jiray wuu u waqlali jirayoo magac ayuu u bixin jiray gabadhaana waa meherin jiray marka shaqaduu qaban jiray waxay shaqadaas ayay ahayd marka diinta islaamka markay soo gashay way la dirirta middaas oo waa waa laga qaaday oo shiikhii islaamka ayaa gabadhii meheriyey wiilkii dhashayna oo curadka ahaana isagii ayaa waqlal u waqlalay oo u bixiyey ama u wanqalay oo wuxuu u bixiyey wuxuu u bixiyey magac u bixiyey sidaa awgeed ayaa dagaal iyo herdan ka dhacay marka herdankaa ka dhacay laba diinood oo diriray oo laba diinood oo labada dadkala haysteen dirireen inay tahay waad u jeedaa oo way caddahay diintaasna way ku faasay inay dhulka soomaaliyed ku saabtaan magacyada ayaa ina tusinaya waxaa ka mid ah dhulka dhulka qaarkiisa waxaa la yidhahdaa buura yibrood meel la yidhaahdo togi yibirta oo baargaar iyo hurdiyo udhexeeya ayaa jira waxaa jira midatan eh, buur yibrood oo midatan eh, aalta jubba taal eh, ayaa jira rugo yibrood eh, tog yibrood yani dhulka soomaaliyeed aad bay ugu badan yihiin marka inay magac waa ku lahaayeen waxaa kuu muujinaya dhulka ay deganaan jireen ama ay deganaayen ayaa iyaga loogu magacdari jiray marka ninka weyn baa dhulka loogu magacdaraa marka qiimay waa ku lahaan jireen dhulka soomaaliyeed ceeryibir la yidhaahdo oo fartaasuna fartooda cibrayga ah weeye haddii la baari lahaa ayaa taas ayaa laga heli lahaa marka eh, qoladan yibraha sheekadoodu waa aad sheeko u dheer taariikhda soomaaliyeed bay barbar weyn ka soo gelayaan laakiin dhaqankooda markaynu u fiirsano dhaqankoodu waa dhaqan diini ah oo hab diini u dhisan ee ka duwan diinta islaamka ay dadka soomaaliyed haysato ka duwan dhaqan ka duwan kow Eh, waxaa lagu leeyahay sheeko ku jira kuteenihii ama odayaashay ka sheekeeyeen baan moodayaa ninkii baacur baacur la oran jiray iyo sheekh yuusuf alkowneyn ayaa ayaa isqabtay nin waliba wuxuu la yimi diintiisii uu la yimi way murmeen markay murmeen ba wixii nin waliba burhaantiisa iyo karaamadiisa ha muujiyo marka eh, nin waliba karaamadiisa ha muujiyo markii la yiri ayaa baacur baacur wuxuu la yimi baa la yidhi sixir ayuu la yimi sixirkuu la yimi buur buu ka- baa ka disayaa buu yidhi buurtii buu ka disay oo ka soo baxay oo ka sii baxay oo ka soo baxay oo hadda dhinac buurta uga disa buur weyn oo la yaqaan oo hadda buur yibrood la yidhaahdo marka sheekh yuusuf alkoonin wuu- wuu wuu yaabay ilaahay oo asmaulacdan buu akhristay baa la yidhi asmaulacdanku markuu akhriyey ayaa bucur baacur meeshii waxa ku qabsaday eh, buurtii isku dhegtay furja ah rabbullaahi buu yidhi baa la yidhi Eh, sida sheekaduna leedahay waa sheekadu waa iska kutiri kuteen marka sheekada kutiri kuteen weeye eh, laakiin adu maqday leedahay oo ujeedooyinkeeda ayaa weyn marka bucur baacur meeshiibuu ku dhintay baa la yidhi markaasaa dadkii meesha deganaa ku qayriyeen yuusufuunin wax damci inay jiraan ma yuusulkuunin wuxuu u sameeyey wax la yidhaahdo eh, wuxuu u gooyey baa la yidhi sad buu u sameeyey sadkii wuxuu noqday baa la yidhi wax la yidhaahdo eh, eh, eh, samaanyo wuxuu yidhi samaanyo samaanyo ayuu u qoray marka samaanyihii saas ku soo baxay bay soomaalidu leedahay hase yeeshee haddaad u fiirsato wuxuu ka weyn intaas oo sheekadu way ka sii weyn tahay intaa way ka ballaaran tahay sheekadaa ku tiri kuteentaa waxaynu ka fahmaynaa waa in he- halgan diineed iyo iyo iska soo horjeed diineed diinta islaamka iyo diintii yuhuudda oo cibrayga ahayd oo yib- yibruhu wadeen ee oo iska soo horjeeday inay inay arrintu ahayd ayaad ujeedaa marka waxaynu arkaynaa eh, arrintu arrintu waa kasii fog tahay oo waa qoda fog tahay say uga qoda fog tahay waxay uga sii qoda fog tahay eh, ninka kan wuxuu qabto dhaqanka markaynu eegno ninkaanu gabdhuhu meherin jiray waa kow oo gabar in la meheriyo bu isagaa loo geyn jiray baan- baa sheekadu ina leedahay sheekooyinka qaarkood ina leeyihin kow haddee gabar yaa meheriye gabar shiikh baa meheriye haddee di- gabadha diin baa lagu meheriya oo diintii markaa jiraa lagu meheriya marka waa shiikh ninki oo shiikh buu diinta yuhuudda ka ahaa waa kow wiilka dhashana waqlal buu u xidhaayo makaraan buu ku xidhaayo waqlal buu buu buu buu- magac buu u bixiyaayo ilaa uu isagu makaraan ku uu ku xidho ee magac looma bixin jiro markaasna waxa waaye haddee wiil hadduu dhashona culimada loo yeeraayo waa loo duceeyaa wiilkaasoo inuu wiilkaas wiil fi- noqdoho ee culimada islaamkuna saasay qabatahayo haddee ninka ee, wiilka war- marka loo magac loo bixinayo haddii ninka u magac bixinaya waa shiikh hadde waa waa waa shiikh marka halkaa waxaynu ka arkaynaa wuxuu inay wax diin ay yihiin laakiin diinta islaamku is- diinta islaamku ay ku samaysay ee, ilmina- ay elbaabi'isay oo la dagaalantay oo shirki u aragtay oo ay tiri waa wax jira ma aha oo khuraafaad ku jiray oo sixir ku jiray oo waxyaabo aan diinta islaamku aa- aaminsanayn bay wateen marka wixii ay wateen baa diinta islaamku la dagaalantay marka dadkii islaamka ahaa baa la dagaalamay laakiin waxay noqotay caado caado jirta ayay noqotay caado jirta ayay noqotayoo meeshay marka hore diinka ahayd bay caado tagtay marka waxa la kulli qadiisin wax kasta oo la rumaysan yahay markay eh, diinnimadoodii dhaafaan oo masabkoodii waayaan masabka xiga ayay tagaan masabka xigana wuxuu noqdaa dhaqan iyo hidduu noqdaa ama caaduu noqdaa marka caaday noqotay sidaas ayay ku caadowday diintan la yidhaahdo eh, yibirku uu ku caadow haddaba yibirku caadooyinka lagu yaqaanaa wuxuu yahay oo ka mid a caadooyinkiisa waxaa ka mid ah ee, gabadhu goortu ee, hadday wiil dhasho hadday wiil dhasho way imanayaa wiilkaas wuxuu bixinayaa ee, wuxuu wuxuu u keenayaa makaraan geed la yidhaahdo waa xirsi yar oo qora ku jiro oo wax aynaan aqoonoo yar oo lafta ku jirta waxay soomaalidu dhahdaa lafta xiidka wey xiidka geedka xiidka la yidhahdo laftiisa ayay gudaha u gashaameen wuuna talan yahay makaraankaas wuu dhiibayaa waxbuuna waana gabyaya waxbuu akriyaya marka markuu reerka u yimaado wsmuujinaya way istaagaya wagadaya gabay buu akriyaya habagiisu way qariyaanin oo lama garan karo oo dadka way qaldaan oo aad bay u qaldaan oo waa waxay ku shaqaysaanin oo inaan laga baran ayay ku dadaalaan laakiin anigu waxaan ayaan aan dhegaystay anoo yar waxaan ka dhegaystay mid akriyaysa gabyaysa ama heeshaysa gaba haween waxay tiri gabar ayaa aroosa ayay u timi gabadha arooska ahayd bay waxay weydiistay waxay tiri samayi hala siiyo ninkii aroosay baa wuxuu yidhi war samayi samayigana magacaas caada been been waa waa eryeeye wuxuu yidhi naafta iga hor dhaqaajo markaasay istaagtay markaasay waxay tiri rushle rashle raangarle reer guura magaare abaruma kacsistire rabbi kaama beero waxay tiri shantii gabdhood oo fandaalka deegaaneed haystay rabbi kaama beero intaasaan ka qabtay waan ku dadaalay inaan qabto laakiin goortay intaa tiri ayaa ninkii soo bixiya war naagta naga aamusiyey yay nagu qaylin waa lagu qayliyey ninkii wuu aamusiyey naagtii waa la aamusiyey marka gabayadooda lama qaban karo hadda haddaynu dhegaysanno ma aynu qaban karo laakiin waxaa waxaa cad inay gabyaha gabayadaa eryada ku jira ay adag yihiin masalan rushle rush haddaynu marka rushna u fiirsano ninka caadiga ah oo maqlaa waa ku adag tahay marka halkaa waxaad ka arkaysaa inuu af hore hore hore hore uu yahay oo aad u raagay inuu yahay rushle wax hadda ma qofka caadiga ahi wuxuu garan karo ma aha macnaa rush waa waa fadhi xun oo aad rush u fadhiisato rush yani kufid oo yar weeye laakiin loo nin nin waliba ma yaqaan nin waliba ereygu yaqaan ma aha raangarle raan raan waxaa la yidhahdaa timuhu markay isku dhegdhegaanin oo gabdhaha foodaha le iyo oo raamay leedahay garle garkana gar bay ku sheegtaa raangarle ayay ku sheegtaa marka raangarle waxa weeye qof liitahoo baali ah oo dabaal dabaal ah oo liitah oo nacasah oo aan isdiqin oo aan timaha shallaysan oo liita rabbi kaama wiil nacasa macnaa bay u jeedaa raangarlaha wiil nacasa alla kaama beero habaruma kacsitire macnaa wiil bohon ah oo macnaha aan habar kacsi ka bi'in karin ma aqaan ereygaa waxay uga jeedo marka halkaa mise waxaad ka garanaysaa wuxuu inay wax jiinka ka horreeyey yihiin nimaan wax dhabaynayo raganimaan ahayn alla kaama beero ayay u jeedaa baaba u ah habaruma kacsitire marka habar bay qabsatay inkastoo culimada qaarkood diidan yihiin habruhu ay ka khatarsan yihiin gabdhaha yaryar laakiin iyadu iyagu say u doorteen ma naqaanayso tijaabadooda baaritaan bay u baahan taha ma ankiri karo inagu ma oran karo been bay sheegeen laakiin waxay ujeedada u dan leedahay nimaan nimaan nimaan nin bahone oo liita naagihii gabaryahii alla kaama beero rusle rasle raangarle reer guura magaare reer guura magaare waa mid curyaan alla kaama beero waxaan socon karin oo hilib ah oo aan dhaqdhaqaaqi karin alla kaama beero rusle rasle raangarle reer guura magaar habaruma kacsitire rabbi alla kaama beero alle allaha way wada ictiraafsan yihiin oo iyaguna diin bay ahaayeen oo diin bay ka timimaateen una diin bay wuxuu ahayd oo wuxuu inay diin tahay way iska muugataa waxaa jira shantii gabdhood oo fandhaalka deegaaneed haysta shantii gabdhood macnaha soomaalida waxay tirahdaan ninkii shan gabdhood dhala jannada xisaab la-aan buu tagaa bay yidhaahdaan marka waxa waaye waxa waaye shan gabdhood ninkii dhala oo koriyaha oo aan ku caban jannada xisaab la-aan buu tagaa bay soomaalidu dhahdaa marka waa dhaqan horey u jiray iyaguna way aaminsanaayeen oo waxay yidhahdeen gabdhaha badni oo ninkii gabdha dhalaa ilow ninkaa gabdha dhala dhulku waa dhul dabeecad adag oo saxaraa u dhow oo shaqada laga qabtaa adag tahay oo reer guuraa ah oo geel xoolaha waxaa la dhaqayaa shaqada la qabanayaa ay geel tahay oo geel waraabin u baahan yahay oo oodid u baahan yahay oo u baahan yahay wax la ohan jiray wuxuu u baahan yahay la kala dhacayaa oo geelaba uu ku dhisan yahayba dhac hadda ninkii xooggii qaadanayo marka ninkan wiila dhalini wuu gablamayo geeliisa wax celiye heli maayo wax shubana heli maayo wax xergeeyana heli maayo wax haddii la dhaco soo celiyana heli maayo sidaa awgeed ayay waxay aadaaba gabdhaha necab yihiin nibcaayeen dadka reer guuraaga dabeecadda ayaana bartay in gabadh wiilku gabadha dabeecaddaa ay ku noolaayeen iyo dhaqankaa ay ku noolaayeen in wiilku gabadha ka faa'iido badnaa maxaa jira wiilku markii xoolihii la dhaco waa ka daba tagaya wuu raacdaynayey wuu soo celiyay lakiin gabadha ma dhici karin gabadha ma soo ceshan karin way ku adkayd dabeecaddaas way ku adkayd marka sidaa awgeed baa gabadha wiilka looga jeclaa dabeecaddaana abuurtay in wiilka gabadha laga jeclaado wiilka gabadha laga jeclaado dabeecadda ayaa abuurtay marka kulama yaabi karo ma oran karo way qaldanaayeen ma oran karo oo way liiteen ma dad baa kula soo boodboodahoo meelaha mikrofoonada iyo raadiyaashii markay ka hadlayaan soomaaliya gabdhihii hore way xaqirge war ma xaqiri jirin waxaan dabeecadda abuurdhay dabeecadda ayaa abuurdhay marka halkaas waxaan ka leeyahay waxaa la yidhaahdo inaan difaacno waa u baahan tahay wixii dhaqankii hore oo say inay saxbay ku ahaayeen dhaqanka ayaa ku abuuraya kow marka waxay leedahay shantii gabdhood oo fandaalka deegaaneed hayso marka ereyga deegaanta la yidhaahdo deegaanta nin waliba erey u fahmi karo maaha marka wuxuu wax horay inay yihiin waynu arkayna gabdhihii fahamnay oo garanay gabdhihii laakiin shantii gabdhood oo gabdhaha fandhaalka deegaaneed haysa macnaha waxay ula jeedaan shantii gabdhood oo fandhaalka fakri haysa maxaa jira ninkii gabdho badan dhala xoolo wax u dhaqa heli maayo xoolihiisu waa dayacan yihiin bay wadaa iyadu marka gabadhan la aroosayay il alle kaama beero shan gabdhood kaama beero wiilana dhal gabdhana dhal bay leedahay oo gabdho keliya ha dhali ayay leedahay marka horta dhaqankoodaas dhaqankaa yaab kale weeye wuxuuna wax diiniya weeye wuxuuna ma aha wax caado xun a ma aha dadkuna dadka ku dhaqmaana dad liita ma aha dadkaas waa dad ilbaxnimo wata inay ilbaxnimo waxa ay wataan yihiinna ku adkaanshaha ay ku adag yihiin caadadooda iyo qansashada ay qarsanayaanin iyo u bareeridda ay u bareerayaanin ay u adadkaysanayaanin dadka kale goortay xaqiraan oo caayaan oo wax walba laga sheegay masalan dadka wax ka sheegaya oo kaleeto kasoo horjeedana waa dadka diinta islaamka haysan ila waa laba diinood oo diriraya diin diin la diriraysa weeye marka dadka diinta intaan islaamka dhab rumaysan ayaa ayaa cadaadiyey marka cadaadintaa la cadaadiyey oo diintooda la cadaadiyey ayaa waxa la mooday inay yihiin dadkaasi dad xun oo dadka ka dambeeya beeshe ma xuma kamana dambeeyaanina wixii diintooda iyo dhaqankoodii iyo baxnimadoodii ayay ku adag yihiin way haystaan way ku magacaysanayaan laakiin waxaa fiicnaan lahaa inay sheegaaniin waxyaabaha ay ku gabyayaan heesahooda dhaqan hoosaadkooda inay sheegaan ayay ku fiicnaan lahayd bay ku fiicnaan lahayd sidaa awgeed ayaan waxaan anigu inta aan ka xusuusnahay intaa weeye waxyaabaha ay ku dhaqmaaneen waxaa ka mid a ushatan kor loo rido oo oo oo madaxa mar saaro si sixir u tustuso dadka waxaa ka mid ah makaraankan yarkaa uu sito makaraankan geedkan yarkaa ilmaha u dhiibaayo waxaa ka mid ah caadooyin ay leeyihiin oo iyagu ay leeyihiin dadku wuu qaybsan yahay dadku waa u qaybsan yahay oo waxa la yaha horumar horumar er la yidhaahdo ayay leeyihiin horumar maxaa waaye horumar muxuu yahay waxa la yidhahdaa wiil baa aniga ii dhashay markaasaa nin yibir ii yimi yibirku markuu ii yimi ayuu makaraaniseeyey makaraan yibir dambe ii yimaado yibirkii dambeeto makaraankii baan tusayaa iga qaadan maayo waa lay hormaray baan leeyahay ereygaas waa terminolojiya ay leeyihiin horumar ayuu leeyahay waxa la yidhaha foosaar foosaar ayaa la era la yidhahdo ayaa jira oo ay ku dhaqmaaneen ereyga foosaarka waa foosaar waxa waaye naag baa uur meel ku uur lahayd marka uurka markay lahayd ayaa laga wardoonayaa cid baa loo dirayaa marka markaa la aadayo oo lasoo lagu soo kormeeraya marka aadistaas uu aadayo waa soo food saaraya buu food saar naagta inay dhashay iyo inayn dhalin lama yaqaan lama yaqaan laakiin tegiddaa uu aaday uu aaday buuxna waa iska food saaraya marmar wuu ku toosaa iyadii oo dhashay oo sahan ah marka ereyga isagu aale bal heblaan meelkaasaan soo food saaraya sahankii ma aha ereyga sahan sahan waa sahan laakiin sahan isagu si kale ugu dhaqmo amuu foosaarku waa sahan ahaaba amuu foosaarku waa food saaraya ayuu leeyahay yani waa ologayaayo waan u tegayaa olog olog wax la yihahdo ama olog erga waa soo ologaya ayuu ay ayay yidhaahdaan ereyada ologaas iyo foosaarkaas iyo waxyaabahaas waa ereyada ay ku dhaqmaan waxaa kaleeto oo jira nin baa wuxuu ka qaadan jiray reer cali wuxuu ka qaadan jiray samaaniyaa ka qaadan jiray marka isagoo samaaniya ka reer cali baa guuray meel kale tegey reer cali markay meel kale tageen ayaa waxay ku dhawaadeen nin yibi kaleeto ayay ku dhawaadeen marka yibirka kaleeto wuu u tegayaa wuu waraysanayaa hortoodii gaas mareegayaa wuu gabyayaa wuu heesayaa markuu heeso waa loo tegayaa waxaa la siinayaa waxa la afur ayaa la siinaya marka afurka cunadaa loo geeyey waxa la yidhahdaa afur marka afur loo geeyaa loo warramayaa hadday reerku yibir leeyihiin caruurtii horeba samaaniya ka qaadan jiray waa loo sheegayaa waxa la leeyahay waxa la oranayaa annaga yibir hebel ayaa noo yibira oo annagu waa nala waa nala hormaray oo waa lagaa soo hormaray adigu oo horumarka adiga adigu maligii oo waa loo sheegay reer hebel in hebel la yidhaahdo ayaa annaga yibir noo aho noo imanayo caruurtayda wergii kaga qaadan jirayoo makaraamadii horu bixiyena waa kuwa kan hadda waa kaa waa loo warramaya isagana afur baa la siinaya wuu iska tegaya wuu tegaya hadduu reeru ay yihiin reere aan markii horeeto samaaya laga qaadan jirin oo yibri horta jiri jirin oo bacrana oo cusub hadday yihiin wuxuu odhanayaa isagu makaraamadiini keena makaraamadii baan tusaya makaraamadii hadii la waa hadii lahayo waa la tusaya haddii aan lahayna wuxuu oranayaa isiiya waa la siinaya markaasaa la- waxaa la siinaya tamaanyii baa la siinaya marmar soomaalida qaarkeed waa diidan maya ilmihii dhashay yani ilmuhu waa ilme ilmaha dhashay waxa waaye waxa waaye goortuu qaadanaya xiliyadu marka qaadanaya inku weydiin waxa waaye wiilka markuu dhasho waa kow gabadha curadaana waa la siinaya heer hadday gabar u dhalato oo gabadhu ay curo tahay gabadha curadaa waa la siinaya waa la siiyaa waa kow wiil oo dhanna waa laga siinaya waa laba waxaa kaloo la siiyaa oo marka saddexaadna wuxuu yahay gabadha goortii la arooso gabadha arooska ah gabadha ugub gabadha ugub ma aha gabar walba garoorka maya garoorka ma qaadanayo Wa- gabo- garoorka wuu tegayaa afur baa la siinaya bes laakiin samaanyi la siin maayo samaanyaha waxaa lagu bixiyaa saddexdaa jeer baa la bixiyaa anigu kolba intaan ka warqabo waa kow wiilka cur- wiil oo dhan waa la siinayaa gabadha curadaana waa la siinayaa gabadha arooska ah oo ugub oo arooska ah gabadha la aroosay ina waa saddexdaa jeerna waa la siinaya wixii kaleeto oo guur ah waxaa la siiyaa afur way iska tagaaniinoo way iska qosqoslaaniin meelahaasay joogaan maxay dadku u aaminsan yihiin waxay u aaminsan yihiin ninkaa haddaan samaanyaha la siin in ko- eh, wiilka eh, hadday gabadh tahay ha- hadduu wiil yahay wiilkii uu noqonaya wiil yibir qaatay wiil yibir qaatay yibirkuna waxa wiilkaas wuxuu noqonaya saleel nacas buu noqonaya ayuu noqonaya wiilkaas wuxuu noqonaya nacas doqona ayuu noqonaya wuxuu noqonaya wah nacsan oo liita ayay u aaminsan yihiin ma naqaan wax ka jiriyo wax wax ka beena gabar hadday tahay oo wi- ay- ay- ay- ay gabar orada tahana gabadhi saasay noqonaysaa hadday aroos tahay oo gabar la aroosa tahayna gabadhaas oo faxanyaa ku dhacayaho waxaa ku dhacaya gabadhaas ilmuhu waa ka xumaanayaano ilmuhu waa ka soo daadanayaano ama wax nacas nacasay dhalaysaayo ama ilmuhu way ka dhimanayaan ayaa la yidhi saas dadku aaminsan yihiin inay saas u aaminsan yihiin waxaa jirta duco ayaa jirta ducadaas maxay tahay? ducada waxaa la yidhaahdaa ruushle waxay waxay- waxay yidhahdaan waxay yidhahdaan eh, waxay waxay yidhahdaan ducadu waxay ahayd waxay ahayd shimbiri kugu xaar raadkaaga yibir qaad malaa'igu kuma xirto Shi- shimbiri kugu xaar shimbiri kugu xaar raadkaaga yibir qaad malaa'igu kuma xirto habaarada habaarka ugu daran raadkaaga yibir qaad raadkaaga yibir qaad wuy soomaalida agteeda yimir ku qaad yimir kuna teg waa wax yimir qaatay waxaas oo dhani waxay u yihiin soomaalida habaarkii ugu dameeyey lagu baaba'ay habaar dhiman ma leh wax naga tag wuxuu waa wax yimir qaatay marka yimirku waxay u arkayaaniin haddii aan samaanyaha laga bixin in wax burhaani ka soo duubayaano wixii uu inkaarayaa wixiina inkaar noqonayaanin oo qofkii samaanyaha u dilay inkaari ku dhacaysaa ayay u arkayaan saasay u arkayaan marka wax ka jiriyo wax ka beena ma dhaqaan laakiin waa dhaqan noocaasa waa waxa inagu aynu soo guurinay waa waxaynu inagu aragnay ee, waana ku dheeraada warkii garaad
Een, haddaynu soo koobno een, dhaqanka haddaynu soo koobno dhaqanka dadka aynu u naqaano yibro waxaad moodaa inay yihiin dad yaraa aqliyo yar oo aan badnayn hadda lagaga yaabo inay jiri jireen sida axmed nuur u sheegay oy ka eh, ilbaxnimadu qowday iyo dad horeo jiri jira inay yihiin hase yeeshee haddii aanu soo koobno dhaqankaana waa dhaqanta kooran oon la jeclayn cabsida laga cabsanayo iyo sida dadka u hadidayaan iyo sida wax laysaga siinayo iyo waxyaalkaas ayaad ka garanaysaa Een, gobollada koonfur waxaa laga yaabaa inaynan sidaas reed saas yibirkuqaad iyo caadaqaatayo iyo yibirqaataan iyo waxaad moodaa inayna gobolada koonfur hadalahaas u badnayn haddii wax yimaadeenna xagga een, dhaqanku waa isdhexgelayaahe een, gobolada waqooyi iyo bari iyo inuu ka yimidaad moodaa si kastaaba ha noqoto dhaqamadu waa isdhexgelayaan ilbaxnimadu waa isdhexgelaysaa een, een, ilbaxnimooyinka ho- ummadii hore waa isu gudbaayaan sababa mawduuciga iyo daatiyaba way isugu gudbayaan way isdhexgelayaan hase yeeshee een, waxaan la yidhaahdo een, xikaayaadka ama qisooyinka sheekooyinka khuraafaadka ereyada nukataadka ah oo maarata dadka looga qusliyo oo iyagu macno gaara leh ka duwan waxyaalkaasoo dhan uma kastaahu way leedahay tafsiiro gaara ayay u leedahay hase yeeshee haddaanu ku soo noqonno duulka kan layidhaha yibiradu hadda wax raarahoo weyn oo muuqda oo koraayo ay leeyihiin mujtamacayna kuma jiro waxyaalo baqaayaadahoo yar yara oo cabsidaas aan soo sheegna ka mid eh iyo dadkooda aan badnayn oo aada u yar oo aad moodo haddii la dalka la wareego la wareego la wareegaba dadkaanu inay yihiin dad aqliyaha aada u yar ayaad arkaysaa marka si kastaaba ha noqotee meeshaas waa waa kifaaye nagu tahay inaanu ku sino oo mahadsantii